kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno maalinta caalamiga ee ka hortaga tahriibinta dadka islamarkaana la xuso soddonka luulyo sanad kasta waa maalin si gaar ah loogu baraarujiyo dhibaatada dadka lagu tahriibiyo laguna dhiirigeliyo ilaalinta xuquuqda bani-aadamka intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah bilaal daahir waane waxa ay farsameynaya saaxiibkii cabduqaadir cumar ibraahim cabduqaadir nadaara qaramada midoobay ayaa maalinta caalamiga ah ee kahortaga tahriibinta dadka u aasteysay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii si loogu baraarujiyo halista iyo baaxadda dembiyada la xiriira tahriibinta dadka dalkeena soomaaliya waxa uu ka mid yahay meelaha aadka ugu badan ee ka jirto khatarta tahriibinta dhallinyarada kuwaasi oo lagu faa-iideysto dhibaatooyinka iyo duruufaha dhaqaale oo ay wajahayaan tahriibintu ma ahan dembiyada ugu waaweyn ee dunida kadib daroogada iyo hubka sharci darada ah sanad kasta waxaa la tahriibiyaa dad ka badan labaatan iyo shan milyan oo qof kuwaasoo isugu jira haween caruur iyo dhalinyaro waxayna la kulmaan tacadiyada badan sida adoonsi kufsi iyo jirdil tahriibka dadka waa dhibaato caalami ah balse waxaa si gaar ah ay u saameysay bulshadeena soomaaliyeed ah waxaa jira kumanaan soomaali ah oo nolol ka raadiyey dalalka shisheeye iyagoo si sharci darro ah ugu safra saxaraha badaha iyo dhulalka aan cidna maamulaynin wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha maamul goboleedka hirshabeelle mudane maxamed caynte ayaa sheegay waxa sababay tahriibka iyo waxyaabaha ugu qorsheysan inay wax ka qabtaan tahriibinta dadka iyo sida dhallinyarada lagu wacyigelin karo tahriibka waa mid ka mid a dhibaatooyinka ugu halista badan ee saameeya dhallinyarada soomaaliyeed waxaana si gaar ah loo dareemay saameynta dhinacyada maxaa la yidhaahdaa uu ku yeeshay bulshada iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha aad aragto waxawaaye tahriibka waxaa la yidhaahdaa waa mid qoysas badan oo soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa ay ku waayeen caruurtoodii halka kuwo kalena maxaa la yidhaahdaa tacadiyo iyo dhibaatooyin ba-an tiro badan ay kala kulmeen intay ku jireen safaradii sharci darada ahaa waxaana maxaa la yidhaahdaa sidoo kale maxaa la yidhahdaa kulum awooddii bulshada oo ah dhallinyarada marka tahriibku waa maxaa la yidhaahdaa waa haddii la dhaho waxaad nooga sheegi nooga sheegi kartaa tahriibka sidaas baan dhihi lahaa tahriibka waa dhibaatada intaas la ege ku haya bulshada gaar ahaan dhallinyaradeedii sababahu waaweyn ee dhallinyaradu maxaa la yidhaahdaa ay tahriibka keena waxaa waye shaqa la-aanta oo fursadaha fursad la-aanta maxaa la yidhaahdaa shaqo ayaa dhallinyarada ku kallifta inay tahriibaan sidoo kale fursadaha waxbarasho ee oo aada u yar ama qofkii aanan aysan u sahlin inuu waxbarto ayada laftarkeeda waxay keentaa qofkii inuu isdhaho nolosha nolol dhaanta maxaa layidhahdaa raadso amni darada maxaa layidhahdaa aaday maxaa layidhahdaa u keentaa iyo qofku mararka qaar inuu rajo maxaa layidhahdaa la-aan inuu yaro dareemo u dhaho niyahu meeshaan rajo wanaagsan kaagama soo socoto marka inahaasoo idila maxaa layidhahdaa ka mid ah sababaha maxaa layidhahdaa ugu waaweyn ee dhallinyarada soomaaliyeed ay u tahriibaan sidoo kale waxaa jira marin habaabin badan oo dhallinyarada badan oo qurbaha ay tagto oo qurbaha taga laga yaabo maxaa layidhaahdaa meelah qurux badan inay inta isku soo sawiraan ama ay uga sheekeeyaan dhallinyaradii soomaaliyeed ee iska deganeyd ee nolol maxaa layidhahdaa mararka qaar iska haysatay inay hami kiciyaan ay ku sababaan maxaa layidhahdaa inay dhallinyaradii tahriyaan marka sababahaasa maxaa layidhahdaa ugu ugu yaro badan oo qofkii uu isleeyahay maxaa layidhahdaa amaad heshaa nolol sahlan oo dibadda ah taasaana keenta in maxaa dhallinyaradii aada u tahriibaan sidoo sideedaba maxaa la yidhahdaa socdaalka sharciga ah waa mid maxaa la yidhahdaa ku salaysan ama ku fadhiya sharciyad maxaa la yidhahdaa dukumenti maxaa la yidhahdaa rasmi ah oo maxaa la yirahda qofkii uu maxaa la yirahda ama fiiso ama baasaboor uu leeyahay ama dalal ku gal meeshaas uu u socdaalaya uu haysto sharci daradana waa midka maxaa la yirahda qofka uusan maxaa la yirahda uusan wax warqadaha wadanin ama warqada feega uu wato maxaa la yirahda uu qofkii uu ku safro marka sideedaba waxa waaye sharcigaa kala saara maxaa la yirahda socdaalka midka sharciga iyo midka aan maxaa la yirahda sharciga ahayn dhallinyaradana inta badan maxaa la yirahda ama dunida hadda caadiga ahna waxa waaye socdaal dadku way galaan oo dunida waa la socdaa oo meelo badana la wada aadaadaa laakiin dee inta badan socdaalo sharci ku dhisan oo de qofkii waxbarasho fursado waxbarasho uu raadinayo mid shaqo uu raadinayo waxaasa inta badan waxaa la yirahdaa sharciyada caadiga dhallinyarada ay u helaan xataa hadday meelo kale ay waddan kale ay tegayaan marka sidaa sideedaba marka sharciga lagu kala saaraa oo documenti iyo baasaboor iyo dalkugal sharci aha maxaa la yirahdaa lagu kala saaraa midka sharci darada tilaabooyinka badan ayaa lagu joojin karaa tahriibka iyo dhalinyarada iyo bulshadii maxaa la yirahdaa qeybaheedii kala duwan inay tahriibto mas-uuliyadna ka saaran dowladda iyo bulshada inteeda kale ama ganacsatadeeda ha noqoto ama maxaa la yirahdaa dadkeeda maxaa la yirahdaa labeynta ha noqdaan waxa waaye waxaa ka mid ah in dhalinyaradii loo abuuro ama bulshadii loo abuuro fursado shaqo iyo horumar xirfadeed in loo sameeyo oo gudaha dalka loogu sameeyo ay uga maarmaan inay qofkii u tahriibo maxaa la yirahdaa banaanka u shaqa u doonto ama nolol kale u daanto waxyaabaha aadka ayagana laftirkeeda kor loogu qaadi karo tallaabooyinka lagu joojin karo waxaa kamid ah in bulshadeena aan aad ugu badino dhisida wacyiga dhalinyarada inaan kor u qaadno dualeedmo oo mas-uuliyada aan iska saarno sidii aan kor loogu qaadi lahay wacyiga bulshada iyo khataraha tahriibka looga sheekeeyo inay dadku naftooda ku waynayaan oo qofka maxaa la yirahdaa uusan istaahilin inuu noloshiisa uu ku waayo maxaa la yirahdaa saxarahaas ama meel kaleo maxaa la yirahdaa badahaas iyo meel kaleba sidoo kale waxyaabaha aadka maxaa la yirahdaa lagu joojin karo waxaa kamid ah in mas-uuliyad dowladeedna ah federal iyo state levelba ha noqoto in la xoojiyo adeegyada dowladda ee dhalinyarada ku aadan hadday noqon lahayd tababaradooda hadday noqon lahayd maxaa la yirahdaa xarumo dhalinyaro tiro badan in la sameeyo maxaa la yirahdaa maalgelino dhalinyaradii oo hal abuuro iyo shaqooyin iyo ganacsiyo maxaa la yirahdaa loogu maalgelin lahay ha noqoto inahaas iyadila ayaa lagu joojin karaa sidoo kale hay-adaha dowladda laftirkooda waxyaabaha kale lagu joojin karaa iyadana waxaa kamid ah in maxaa la yirahdaa iskaashiyo caalami ah la sameeyo oo maxaa la yirahdaa dhalinyarada laftirkooda fursad loo abuuro xataa hadday tahay inay dibadaha aadi karaan mid ku dhisan sharci oo safar sharci ku dhisanoo ay xirfadahoodii ama kasoo siyaadsan karaan ama xirfadahay leeyihiin banaanada maxaa la yirahdaa ay uga soo shaqayn karaan dal aan dalkooda ahayn laakiin ayagoo si sharci ku baxayo xuquuqdoodii maxaa la yirahdaa sharci iyo shaqaale iyadana dhowrsoon tahay taasna waa shaqooyin dowladeed oo maxaa la yirahdaa adeeg dowladeed oo dowladdii iyo maxaa la yirahdaa laga rabo waay marka inahaas oo tiro badan ayaa waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin oo tillaabooyinka lagu joojin karo tahriib bishaar maxamed aadan oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay ka maqan tahay ayaa raadiyo beerula u sheegay in wax weliba ay isku dayay balse uu waayay wiilkiisa islamarkaana uu weli u yahay mid rajo ku noola ah kana tirsan odayaasha ku nool magaalada beledweyne waxaan halkan aad iyo aad ugu murugeysanahay wiilkayda oo muddo sanado badan aan wax soo barayay in uu iga tahriibay maadaama ay dhallinyarada dhan ay wada tahriibayaan dhallinyaradii oo tahriibay ayuu asigana u raacay kii oo intaasoo san aan wax soo barayay oo kusoo tiiri tacabeelayay ayaa iga tahriibay wiilkina waa layga haystaa oo tahriibkii saxarihii ayuu joogaa in la qabsaday iyo in la qabsanina kama warhaayo maadaama uu wiilkayga uu yahay aad iyo aad aad iyo aad ayaan ugu murugeysanahay maadaama intaasoo san aan wax soo barayay anigana aan iska ahay odaydan yar oo iska xamaashto wiil oo intaasoo san aan xamaalinimo wax ku soo barayay inuu iga tahriibay saxarihii ayuuna joogaa wiilkina hadda jawaabka ma hayo meeluu joogo iyo meeluu ku maqan yahay sheekh xamse oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu waramay waxa ay diinta ka qabto in halis la geliya nafta ee khatarta tahriibka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliin sayidina wa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin أما بعد آه، إخوتي في الله tahriibka oo dhalinyarta maanta lagu fidneeyey waa runtii aafa casri ah oo runtii dhibaato ummadda islaamka ku ah muslimiinta guud ahaan gaar ahaanna ummaddeenna soomaaliya Ee, burburkii markuu dhacay kadib ummadda waxaa lagu fidneeyey inay badaha ku dhammaadaan oo ay markaa saxaraha ku dhintaan ayagoo markaasi u cararaya oo uu kala eh, ordaya dalalka gaalada Eh, runtii waxyaabaha ay dadka eh, ku sababeynayaan aadaya meeshaasi iyo dhibka ay u marayaanna isuma dhow waa kala goyn yahay diinteennana waxay mar walba ilaalisaa badqabka qofka diintiisa inuu bad qaba iyo dunyadiisa iyo jismigiisa dhammaan inuu u badbaada waa shay asal eh ama maqsad eh oo diinta maqaasideeda ka mid ah Eh, kow waa in diinta la ilaaliyaa wax kasta oo diintaada dhib u geysanayana laga ilaaliyaa tahriibkaasi oo waddamada gaalada la aadaya diinta ayuu dhibaato ku yahay kow oo eh, runtii diinteenna ma ogola in eh, dalalka gaalada la makansado oo la dego oo la aada nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi anaa barii'un min kulli muslimin aqaama bayna dhahraaniyi almushrikiin waxaan beri ka ahay muslim kasta oo gaalada dhexdooda dega oo aada Eh, sababkana waxa waaye diinta ayaa dadka kaga fidnoobaysa dhaqanka ayaa kaga fidnoobaya akhlaaqdii iyo qiyamkii ayaa kaga baaba'aya Eh, gabdhihii xijaabkii iyo asturkii iyo dhowrsanaanta ayaa kaga baabi'aysa Eh, da'yartii iyo ilmaha meesha lagu dhalayo o dhan waa runtii fitna ayay ayaa loo banbixiyey oo loo fududeeyey marka xagga diin ahaan saasay qalad u tahay xagga naf ahaanne naftiyaa ku baabi'aysa maanta saxarahaasi la maraya ama badda badaha la maraya waa tan ay ku dhammaanayaan dhalinyarta maalin walba oo doomaha ay la qalibayaan ayadana naftaada inaad halaag gelisa oo aad inaad ku- meel dadku dhimanay ay u badan tahay ama eh, ay dhici karta oo in badda sidaas lagu gala iyadoo lagu baa- lagu halaagsamaya la aaminsan yahay ama dannigaba uu badan yahay waa xaaraam wey ma bannaana culammada markay ka hadlayaan safarrada iska bannaan ee badda la galaya ayaa waxay leeyihiin eh, haddii eh, in lagu halaagsamo iyo in markaasi lagu badbaado in lagu halaagsamo haddii ay badan tahay waa xaaraam haddii isku mid tahay in lagu halaagsamo iyo in lagu eh, badbaadana ay isku mid tahay labadaas oo konton konton ay tahayne waa ban- ma bannaane waa xaaraam marka ay badan tahay in lagu badbaada ayaa safarkeeda la ogolyahay maantana waan ognahay eh, qof nasiib laha ka baxsada oo halaaga iyo fasaadka ayaa iyo iyo baaba iyo doomaha qalibna- qalibnaantooda ayaa ku badan iyadoo tirada laisku- lagu raacaya ay badan tahay iyadoo markaasi dheelitirna aan la-aan ay jirta iyadoo doomihii taya aysan lahayn eh, wax dan kale iyadoo aysan jirin dadkaas inay baaba'aan in kala taasna marka ilaahay in looga baqa oo naftaada waa ammaano ilaahay uu ku siiyey waxa ilaahay kuu qorina meel walbaad ku helaysaa inaad markaa adigoo arsaaqan raadinaa leh ama nolol aan raadinaa leh aad naftaada u halaagin oo aad ku baabi'min ayaa loo baahan yahay baaraka allahu fiikum Eh, waxaa sidoo kale aafaadka iyo dhibaatooyinka ay wadata tahriibka ka mid a dadka in lacag badanba ay ku baxdo oo magafayaal intay qabsadaan maanta dhan ama la garaaco ama la dhibaateeyo oo gabdhihii la jiri dilo la kufsado Eh, qarash fara badan uu ku baxa Eh, qofkii markaa qarashkii uu raadinayey iyo wax ka badanba ay ka baxaan qarashan raadinaya uu leeyahay laakiin kan ka baxayaaba ka badanba isigoo ku shaqaysan karo oo nolol ku samaysan karo oo dalkiisa ku joogi kara lacag inta ku baxaysa wax ka yar ayaa laga yaabaa in markaasi hadhowtii uu ay ugu baxdo baddi iyo eh, magafayaashii iyo tahriibiyaashii iyo dhibaatadaas oo dhan ay lacagtaa ku baxdo marka xaggii maalkiina waa ku baaba'ay xaggii badankiina waa ku baaba'ay xaggii diintana waa ku baaba'day waxaa sidoo kale eh, waalidkii ayaa laga dhuumanayaa oo si laftiisa la welwelinayaa oo meeshaana waxaa ku jira iyadana waalidkii caasintiisa ayaa ku jiro oo caaqnimaa ku jirto oo wa- wax uusan u ogoleen wa- eh, canugiisa ayuu ku dhaqaaqayaa Eh, waxaasoo dhibaatooyin ah oo ay leedahay darteed in ilaahay subxaanahu watacaala looga baqa oo dadka muslimiinta ee dhulkooda ay aaminaan oo ay maalgashadaan oo ay beerahooda tacbadaan oo ay markaa xirfadahooda iyo hal abuurkooda iyo ganacsigooda ay dalkooda ku aaminaan ilaahay subxaanahu watacaala dalka amniha ugu dhiga ilaahay subxaanahu watacaala dal- dalkeenna dal barwaaqe iyo ee, baraaraha nooga dhiga ee, in la iimaansado oo lagu sabra ayaa loo baahan yahay jazaakum allahu khayran ee, waxa buufiska la yidhaahda iyo inta u badanna dadkii aadi xataa kuma haystaan nolol fiican oo iyagaa ka cabanaya qof kasta oo aad weydiiso qurbaha tegey ee, qof nolol fiican ku helay oo ayir yahay marka waxaa loo baahan yahay ee, fursadaha jira dalkeena in laga faa'iideeya oo dadka oo dhan ay gacanta isu qabsadaan oo daayar- daayarta laga wacyigeliya shaydaanka waa cadow ee, dadka inuu akhriya adduunya seeji ayuu rabaa ee, meesha ay ku dhimanayaan inay ogaadaan ayaa loo baahan yahay hadhowti marka adigoo rafaaday oo saxaro martay oo bad ku halaagsantay haddana aad cadaab ku mutaysata arrinkaasi waa khatar weeye leannu naftaadaad halaagtay آه، إله سبحانه وتعالى وكي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها مركا آه، qofka meeshuu ku dhimanaya inuu ogaadaa loo baahan yahay ilahi wuxuu leeyahay kuwa naftooda ay malaa'igta oofsanaysa iyagoo naftooda dulmiyey ayaa waxaa آه، malaa'igta ay ku leedahay war maxaad aheedeen idinka markaasay leeyihin arladaa nagula daciifsada ilaahu haa dhulkaa nagula daciifsada gaaladay dhex joogeen gaaladay aadeen marka meeshay ku dhex dhinteen markaa ayagoo diintooda iyo dhaqankooda doorsoomay Ee, marka ilaah subxaana watacaala markaasuu leeyahay walam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha war dhulka ilaahay miyuusan waasac ahayn meel wanaagsan oo aad diintiinna ku muujisataan oo akhlaaqdiinna aad ku hagaajisataan maad wayseen maxaa idinku dhacaya lale abdu- hijro- maxaad ugu hijroon wayseen dhulkaas wanaagsan fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masiira ilaah wuxuu leeyahay kuwaasi jahannamo ayaa hoygooda eh ee, meel markaasi loo ahaado ama loo dambeeyana iyadaa u xun وجزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى دلكينا نو إصلاحية آه، أن صبرنا بارك الله فيكم أن ددالنا دلكينا أمنيgiisa iyo dhaqaalihiisa aan ka wada shaqeyna ee qof walba dalkiisa uu cizi iyo sharaf ku leeyahay karaama ee waxa nafteena ay ku baaba'iisay diinteena ku baaba'ay maalkeena ku baaba'ayna aan ka fogaana جزاكم الله خيرا faarax barre xasan oo ka mid ah dhallinyaradii kasoo laabtay tahriibka ayaa raadiyo beerula ugu waramay dhibaatada uu kala kulmay khatarta tahriibka
asalaamu calaykum radio beerlula way salaama dhammaan sidaa u dhan tihiin magacaygu waa doctor faarax dheere ka mid ah dhalinyarta magaalada beledweyne ku nool alxamdulilah haddii aan tahriibka maanta caawa ka hadlo een, waxaan ka mid ahay dhalinyarada tahriibtay ee soo noqotay weliba laba jeer tahriibtay ee hadda dalkooda kusoo noqday alxamdulilah dalkeyga kusoo noqda hooyo waxaa noqday nin isku filan nabad haysta xorriyad haysto shaqaysto ganacsi abuurtaan nahay reer yeeshay ilaah maa iska lahan haddii aan tahriibka dhibaatadiisa idiinka sheekeeyo tahriibka waa mid ka mid a ciqaabta nolosha oo bini'aadamka maro waxaad tegaysaa waddan ajaanibe dal ajaanibe xaba ka aqoon dowr cidlo ah waxyaabaha lagala kulma amaba kala kulma waxaa ka mid a jirdil joogte qol mugdiyo lagu xiraayo amaba buur lagaa tuuraayo meel cidlaa inta lagu geeyo baahalo iyo xawayaano lagu dhex geeyo lacag lagu xojeynaayo baahidaa ka daran laga yaaba in isbuuci marar wax lagaa siiyo een, silaca ka daran xabsiga isgaarsiin ama taleefon wax laguma ongolo waalidka iyo qaraabada laguma ongolo een, lacagta lasoo boobsiiyo shan iyo toban kun toban iyo todoba kun ayay khasaartay alxamdulilah maanta waxaa ka mid ah dadka dalkooda kusoo laabtay waa ku faraxsanahay dhalinyarada soomaalida waxaa dhihi lahaa tahriibinaha tahriibka iska dhaafa xorriyada maanta haysataa ilaahay hala aamino ilaahay tala saarto meel walba risaaqada way taallaa dalkiin hooyo dalkiin waxaa idin dhaamana beeraha la tabcdo ganacsi hala samaysto xoolaha la dhaqdo tahriibka ha layska dhaafo ay kula tallaa tahriib qofkii tahriiba ogaan karo dhibaatada uu leeyahay ka warna adigoo inta xabsi ama meel baahala ku jiraan lagugu xiro afar iyo labaatan saac cidkood tamaad aadna arkaynin saddex maalin marka soo joogsid een, wax biyo iyo waxbaad aan helaynin qaraabi iyo qoys iyo walaal iyo aabi hooyo aanan helaynin qofan ku luuqad ahayn ku hortaagan yahay mararka qaar jirdil xoogan cadiye kala duwan lagu geysanayo gabdhaha qaarkood haddii ay tahriibaan kufsi iyo dhibaato iyo u geysanayo waxaan dhihi lahaa dhalinyaro tahriibka iska dhaafa tahriibka waa masiibo mid kamid a ciqaab waa in tahriibka la iska dhaafo dalkiina hooya hala aamino dalkiina hooya nabada hala iska dhaaf tahriibka alxamdulilah maanta een, waxaan joogaa dalkayga hooyo magaaladeyda hooyo magaalada beledweyne een, waa kasoo hadlay tahriib iyo dhibaatadiisa waa ka raystay waxaan yeeshay ganacsi waxaan helay shaqo waxaan yeeshay reer iyo caruur ilaah maad iska lahan cid lacag ay weydiinaysa maanta ma jirto cid xabsi iyo wadda ma laha cid xorriyad iga qaada ma lahan familigeyga waxay na dhex joogaa jardil waa ka reestay alxamdulilah marka dhalinyarta waxaa dhihi lahay tahriibka iska dhaafa iska dhaaf silaca iyo rafaadka noloshiina haddii aad rabtaan inaad wanaajistiin dalkiina jooga magaaladiina jooga maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibinta dadka waa xusuusin muhiim ah oo muujinaysa baahida loo qabo in si midaysan loogu istaago difaaca karaamada aadanaha tahriibintu ma ahan keliya socdaal sharci darro ah balse waa burburinta nolosha bini-aadamka waxaa la gudboon qof waliba inuu door muhiima ka qaato sidii xal loogu gaaro tahriibinta dadka guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal intaan waxaa ku eg barnaamijkii gaarka ahaa oo aan ku eegeynay maalinta caalamiga ah ee kahortaga tahriibinta dadka intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah bilaal daahir waaney waxaa idiin farsameynay saaxiibkii cabdiqaadir cumar ibraahim waxaad kala socoteen raadiyo beerula intaa barnaamijkan barnaamij lamida isku maqli doono sidaa iyo ammaanaalaah